kulankan doodwadaaga ah oo ku saabsanaa fahamsiinta bulshada ee sharciga gudniinka loo yaqaano f g m-ka ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug doodwadaagan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda ifrax foundation waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xubno ka socday garsoorka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb ifraax axmed oo ah gudoomiyaha hay-adda ifraax foundation ayaa ugu horeyn ka hadashay sida ugu wanaagsan ee ay tahay bulshada in loo fahamsiiyo sharcigan
runtii aada ugu faraxsanahay inaa cawada iyadoo ay tahay maalintii xaquuqul insaanka tobanka december inaan galmudug joogo habeen ay fii tahayne aan howlkankooda sugannahay hadda f g m sharci uu leeyahay soomaha waxaa loo baahan yahay qaybtee uga aadan wasaaradda oo waxbarashada sababtoo waxa waaye waxbarashada isku aas-aaska in laga soo bilaabo inay dadkii yaqaanaan f g m-ka iyo dhibaatadiisa markaas ma marsii ma jira saxaafadda maxaa la yirahdaa isheeg inuu sharci jiro ma ogeen in f g m-ka oo dhib yahay ma ogeen markii waxbarashada lagu daro wax badana la fahmayo wasaaradda caafimaadkana waa ognahay koley muhiimadeeda waxawaaye f g m-ka dhibaatadiisa caafimaad daradiisa iyo wax walba oo laga hadlayo dhanka kale qaar kamida mas-uuliyiinta iyo xubnihii kala duwanaa ee kulankan kasoo qeyb galay ayaa ka sheekeeyey sida sharcigan uu muhiim ugu yahay in uu gaaro bulshada galmudug ilmihii badnaayo hooyada dhan lahayd inay halkaas ku istaagaan oo mar haddii ay dhasho mar labaad ay dhasho mar saddexaad inay adag tahay oo la yidhaahdo bes labadaadan ilmood iska hayso ilaaha kuu barakeeyo halkaagaas ku ekee sababtaas ayada lafteeda mar walba lama qali karo oo calooshii lafteeda inay fidaa la rabaa ay soo noqoto tahar bay noqonaysaa marka caafimaad ahaanna halkaas
macnaha qofkii marka u geeriyoodo kaleeto f g m-ka gabadhi u geeriyooto amase qoftii caruura u geeriyooto gabadhi wuxuu muteysan karaa inqaab weyn wuxuu muteysan karaa sharci wuxuu muteysan karaa sharcigaasoo ah inuu shan sano xarig galo labayo toban sano xarig galo wuu kala sii daran yahay gabadhii markay naafowdo qofku wuxuu macnaha muteysan karaa inqaab ahaan ka maxkamad ahaan markii la saaro shan sano xarig ah sideed sano xarig ah labayo toban sano sida ku xusan qodobka saddexaad waxaan u mahad celinayaa hay-adda ifraax foundation oo soo qaban qaabisay kulankan aadka maaragtay muhiimka u ah oo runtii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafana soo socday mahad celin ka bacdi de wixii caafimaad la xiriiray oo yani maaragtay ku saabsanaa dhibaatada iyo brobramka uu leeyahay magaca halkan ku qoran ee gudniinka fircooniga waxaaba soo gabagabeeyey wasiirkii halkan ka hadlay wasiir makaawi dood wadaagan lagu qabtay magaalada dhuusamareeb oo ay qeyb ka ahaayeen bahda garsoorka iyo xubno wasiir ah oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa daba socday kulamo horey hay-addan ay ula yeelanaysay bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb kuwaas oo looga hadlayay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa sharciga gudniinka f g m-ka oo ay soo saartay wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka galmudug